waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal gabyaagu kolka uu qof dhintay taxa murugo ugu barooranayo wuxuu taxaawanaagii lagu yiqiin wixii uu bulshaweynta ugu tooraa iyo guud ahaan tilmaamaha wan wanaagsan ee inuu lahaa lagu malaynayo kuwaasoo in loogu walbahaaro uu ku mutaystay had iyo jeer tilmaamahaas iyaga ah ee ruuxa geeriyooday loogu baroortaay waa inay ahaadaan kuwo dadka iyo degaanka uu ka baxay ay qadariyaan oo kii lehna loogu bogo kii aan lahaynna lagu daraabo taasna wax aan ku tusaaleeyo waxaa iga habboon gabay allaha u naxariista ee uu tiriyey gabyaagii soomaaliyeed ee la odhan jiray cali jaamac haabiil wuxuu cali ka mid ahaa magaalada berbera iyo agagaarkeeda soomaalidii degi jirtay hilaaddana wuxuu noolaa intii u dhaxaysay bartamihii qarnigii sagaaliyo tobnaad iyo horraanta kii labaatanaad sannadihii ugu dambeeyey kun iyo siddeed boqol iyo siddeetannadii wuxuu ku jiray xeebaha waqooyiga raggii gumaysigii ingiriiska ku soo dhoweeyey markii dambena joogitaankiisa taageersanaa sida laga garan karo tixaha naga soo gaaray qaarkood taas ayayna ahayd sababtii colaadda maanso ay muddaba uga dhex aroosnayd isaga iyo hogaamiye daraawiishta sayid maxamed cabdilla xasan tuducyahal qabsi leh oo intooda badan shakhsiga wadaadka uu aad ugu wareemay ayuu marba tirin jiray kuwaasoo isaga qudhiisa caan ka dhigay maansayahanimadiisana soo banbixiyey yeelkeede gabayada cali jaamac laga hayo waxaa iila foolaadsan kanaan maanta idinku jalbeebin doono ee aan u haysto maansada soomaalida ee baroordiiqda ku saabsan inuu meel sare kaga jiro waxaa la yidhi cali oo suuqyadii hore ee barbaraad midkood fadhiya ayaa goor garaba waxaa la soo joogsaday niman uu garanayay saantooduna ay ka soo jeeday dhulka xoola daaqeenka ah ee magaalooyinka sheekh iyo burca u dhexeeya markaasoo kale waatan ay soomaalidu iswaraysataay waxay u sheegeen inay adeerkiis xilsi cilmi goolle inuu geeriyooday wuxuu ahaa war uu aad uga naxay oo haddiiba in eebba been ka dhigo uu ku ducaystay ha yeeshee mar walba sidaad adigu rabto kuuma noqotee xilsi dhimay taana wuxuu cali rumaystay nimankii socotada ahaa markii ay ugu celceliyeen iyaga qudhooduba inay goobjoog u ahaayeen kolkii budda loo dhaadhiciyey iyo kolkii lagaga yimid halkii uu fadhiyey ayuu cali ka kici waayey qorraxdiibaa ugu dhacday waa keligiis markii la dhaqaajin waayey baa laga kala tegey wuu gorrosiyoo madaxa ayuu foorrinayaa garka ayuu labada low ku hayaa goor dambe oo mugdigii uu magaaladii wada daboolay ayuu luga aan tabar lahayn hoygiisii ugu luuday dabadeedna gogashii buu isku tuuray wax yar kadibse wuu ka soo booday cashadii baa lasoo hordhigay suu waa iska fogeeyey waa la qodqoday jawaabse waa hidin waaye sidaas buu waagii ugu bariyey barqadidii kolkay tahay ayaa waxaa u yimid nin ay waday ahaayeenoo markuu dareemay in waxsi ka yihiin doocdoociyey dabadeedna ka soo saaray xanuunkii uu la gubanayay iyo wixii ugu wacnaa ninkaas oo la odhan jiray faarax bawdoole ayuu u deexday una sheegay geligkii dambe ee xalay gabaygii uu xilsi ugu baroortay kaasoo uu ka hormariyey arar culusoo haddiiba laga garan karo murugadii haysay iyo geerida loo soo sheegay walbahaarkii ay ku abuurtay isaga oo haaraamaya nimankii warka baas u soo sheegay ayuu ku bilaabayaa galgaladkii xalay iyo faaraxow gamacla'aantayda gogashaan ku jiibsaday hurdada goodkii igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gowska uga daayi dar gurgii ka yimid baa warbaas iila soo galaye gablamooyin waxay sheegayeen guuldarriya hooge geeridii xirsay ii wadeen gacal ha waayeene gabbal baa u dumay reerihii galiga boociyii leh abidkii rag waa go'i jiree tanise waa gowe lixaloo u wada gaar ahaa goocanayee mooyin meerisyadaas ay ilmadu da'ayso markuu ku arartay ayuu ku xijiyey tilmaamo wacan iyo ammaan qoto dheeroo uu xirsi ku bantooqay ayna la ahayd inuu gaar u lahaa ammaan badan oo ruuxa nooli in lagu sheego uu jecel yahay kii dhintaana uu rabi lahaa wixii ka dambeeyaa inay ku sheegaan waa geesinimo waa xaajo aqoon waa deeqsinimo waa aqoonta fulaanka fardaha waa dulqaadka sokeeyaha lagula xaaro oo waa daafaca reerka waa lix tilmaamood oo gabyaagu uu xirsi cilmi uga samri la'yahay baroortana ugu wacan isaga oo haddaba ina baraya geesinimadiisii garyaqaannimadiisii deeqdiisii iyo martida kolba u soo hoyata siduu ugu xilqabi jiray ayuu yidhi midi waa haddii laysgalo oo geel la kala qaado gurmud noqonaya iyo annagu guuto bixinaaba geelyaalihii fule markuu gelale furhooraayo rogalkuu garaangelin ogaa gocan ayee mooyi garaad kaatay xaajada guracan guurti kala maagtay haddii geedka laysugu yimaad golaha waayeelka nin waliba hadduu gees damco oo giijo madaxiisa wax la wada gorfeeyaba haddii la isu geyn waayo gaagaabsayaa iyo isagu gaafa hadalyaaba guddoonkii la wada raaci jiray gocan ayee mooyi gab hadday martidu soo tiraa goobuu nala joogo godka lagu janneeyow hadduu goosan la carraabo garabsaa rag weeye hadduu gogosha soo daadsho gasiinkii la soo dhigay haddaad gal iyo daad moodo bakhayl ba isgamiime eh intuu gaarka ka qoslaayo godolkuu ku haasaawin jiray goocan ayee mooyi meel kale oo gabayga ka mid a ayuu cali inagu barayaa fuulaan fardood maalinta la isugu faano siduu xirsi cid walba uga foori jiray dulqaadkii uu xigaalada u lahaa magaciisii inta dheeraaday meel walba gaaray iyo maantii ay daafaca reerka joogto sidii isaga ay isugu hallayn jireen wuxuu yidhi gugoo da'ay aroosyada haddii gowda laga saaro shir gurmada haddii loo kaco iyo gob iyo reer aada gammaa naaxay heensaha haddii guudka laga saaro waa gelin isdaawade halkii garangar loo joogo gola igu bannaanaa walle garab la'aaneeda gunnaduu ka soo toocin jiray gocanaya mooyi gardarrada sokeeyaha rag baa gees biciid u leh gaadiid la dhaanshuu ahaa gibilmadiidiye gurad uuna wada saari jiray gocanaya mooyi alla wuxuu golxaal u ahaa gadafkii reeraaye magaciisu waa gudubsanaa gaaliya islaane galbeed iyo baraa laga yiqiin goloskii dheeraaye gaashaan biruu noo ahaa goocanayee mooyi markuu baroortii dhammaystay ee arar iyo dulucba wixii uu odhan lahaa uu yidhi ayuu miyirsaday dib buu isu xisaabiyey wuxuu garwaaqsaday geeridu inay xaq tahay diin ahaan inuu muran ka keenaana ay gaf tahay markaas buu eebba weyne dembidhaaf weydiistay kana duraantay aakhire markii la tago inuu u kaso mar walba dhinaca uu ku sugan yahay nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee markaas buu tixidii ku soo gebagabeeyey adduunyada tan laga guurayo ee gebagabaa joogta ee laga galbaday meesha iyo geeridii maxamed anunbaa gubtahanyoonayoo geesigii tabaye allahayow wax dhan baan gafeeye adigu haygoynin oo geesta nebigii imari maanta laysgurayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo